barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laantaafka soomaaliga ee v o a oo ad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha ogost waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahraa ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah hay-adda havayoka ayaa magaalada boorama soddon gabdhood oo dhallinyaraha ugu furtay tababar xirfado ay ku shaqaysan karaan
boorama hafeeka waxay ku leedahay xarun aad u weyn oo lagu barto xirfado kala duwan mashruucan runtii wuxuu awoodda saarayaa habla qura waxaa la bari doonaa laba xirfadood xirfad loo yaqaano housekeeping and hospitality muddo lix biloodabaa runtii la tababari doonaa sidoo kalena waxay qaadan doonaan bil ay ku qaadan doonaan tababar goobaha runtii loogu talagalay ee hotelada waaweyna kororska labaad waxa weyaan iibka iyo suuqgeynta magaalada nairobina waxaa ku soo noqday dhallinyaro badan oo safarro u tegay deegaanadii ay ka soo jeedeen ee gobolka waqooyi bari kenya si ay uga qayb qaataan doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday toddobaadkii hore waxaanay ka warramayaan khibradda ay ka dhaxleen doorashadan maasha allah doorashadii saddexaad oo codeeya waaye waxaan isdhehayna mucaaradkaa soo gelaya marka dambena waxaa aragnay inay mataqaana xaaladda isbedeshay laakiin waa ninkii ilaahiisiyaa ayaa helay soo maha dad aan rabnina way dhaceen dad aan rabnina way soo galeen wallaahi aniga ninkii soo galabo waxaan rabnaa amni waan rabnaa ammaan iyo mataqaana in lagu joogo nabadgelyo mucaaradkaa hadlayan laakiin kolley mucaaradka dowlad ma aha dowladda soo gashaa dowladda
qodobadaas iyo ciyaarihi ayaad dhegaysan doontaan marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka
hay-adda f b i-da maraykanka ee dembi baadhista gudaha ayaa ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo soddon kun oo dollar gaadhaya in la siin doono cidda soo sheegta dadkii ka dambeeyey weerarkii qaraxa ahaa ee loo geystay masaajidka daarul faaruuq ee magaalada bloomington ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka weerarkaasi ayaa dhacay laba toddobaad ka hor ilaa haatanna ma jirto cid loo soo qabtay ururada islaamka ayaa iyaguna ballan qaaday afar iyo labaatan kun oo dollar in ay siin doonaan ciddii soo sheegta warar la xidhiidha ciddii ka dambeeyey falkaasi masaajidka lagu qarxiyey ma jirin cid wax ku noqotay masaajidkaasi hase ahaatee qaraxa ayaa la sheegay in looga geliyey daaqadda imaamka xafiiskiisa
madaxa maraykanka ee talisiyada wadajirka ahi genaraal joe danford ayaa khamiistii sheegay inaysan boos ku lahayn gudaha maraykanka iyo ciidanka milatariga dhexdiisaba falalka la xiriira nacaybka iyo cunsuriyadda waxaana uu sheegay inuu aada uga xanuunsanayo qalalaasihii dhimashada sababay ee isbuucii hore ka dhacay magaalada sherrisville ee gobolka virginia isagoo ka hadlay magaalada beijing ee waddanka shiinaha ayuu danford waxa uu sidoo kale ku ammaanay saraakiisha sidiisaasi oo kale u hadashay kuwaas oo ka dhiidhiyey inaanay arrinkaasi ahayn wax la qaadan karo
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a waa duhurnimo khamiisa bisha ogostna waa toddobiiyo toban sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka halkaad naga dhegaysanaysaan waa washington idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu gudagelaynaa ee hay-adda hafayoko oo ah hay-ad maxalli ah oo laga leeyahay amaba fadhigeedu yahay magaalada hargeysa balse laamo kala duwan ku leh magaalooyinka geeska afrika ayaa toddobaadkan magaalada booramo ku dah furtay tababar muddo lix bilood socon doona oo la siinayo soddon hablood oo dhallinyaro ah si ay u helaan xirfada ay ku shaqaystaan wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa magaalada booramo kula kulmay cabdilaahi xasan oo ka mida hogaamiyaha amaba hogaanka sare ee hay-addaasi haafayoko waxaad nooga warantaa mashruucan aad tababarka dhanka xirfadda ee aad siinaysaan gabdhaha dhallinyarada ee aad maanta qaadanaysaan muxuu ku saabsanyahay magacaygu waa cabdilaahi maxamuud xasan waxaanan ahay wakiilka somalilan u fadhiya hay-adda hafayoko oo ah runtii hay-ad ka shaqaysa geeska africa ka shaqaysa run ahaantii haddaan kusoo dhawaado su-aasha uu weydiiyey haashim hafayoko runtii wiigan runtii waxay bilowday oo ay ku jirtaa runtii in ay bilowdo mashruuc ku saabsan sidii hablaha wax loo bari lahaa gaar ahaan xagga xirfadaha xaafayonku in badan bay ka shaqaynaysay koruqaadidda xirfadaha runtii ay ku shaqtay karaan dhallinyaradu magaalada borama run ahaantii xaafayonka waxay ku leedahay xarun runtii aada u weyn oo lagu barto xirfado kala duwan laakiin haddaan usoo noqdo mashruucan hadda gaarka ah oo runtii wiigan bilaabmay mashruucan runtii wuxuu awoodda saarayaa habla qura hablahaas runtii hadda waxaa la bari doonaa laba xirfadood xirfadahaas waxay kaleeyihiin xirfad loo yaqaano housekeeping and hospitality oo run ahaantii iminka magaaladii borama way kobocday waxaa laga dhisay hotelo weyn baa laga dhisay waxaa laga dhisay meelo la seexdo waxaa ka jira meelo runtii wax laga cuno runtii marka waxaa loo baahday in cilmigan loo yaqaano housekeeping and hospitality ay runtii laga maarmaan tahay shaqo badan runtii ay ku heli karaan habluhu ku heli karaan hoteelada meelaha wax laga cuno iyo goobaha runtii apartmentska la seexdaba marka sidii ha ay ugu shaqayn lahaayeen runtii cilmigan waa cilmi jaamacadaha lagu barto laakiin waanu soo koobnay muddo lix biloodabaa runtii la tababari doonaa sidoo kalena waxay qaadan doonaan bil ay ku qaadan doonaan tababar goobaha runtii loogu talagalay ee hoteelada waaweyna sida rays hotel ama sow hotel ama hoteelada kale waaweyne ka jira magaalada borama kabacdina ujeeddadu waxay tahay inay shaqo helaan kooraska labaad waxa weyaan waa sales and marketing iibka iyo suuqeynta run ahaantii sidoo kale magaalada borama waxaa runtii runtii ganacsigu runtii aad buu u socdaa maadaama ganacsigu u socdaana wuxuu u baahday dad runtii xirfad leh marka halkaana runtii waxaa la bari doonaa hablaha suuqgeynta iyo iibka waan inshaala rajeynaya inay kombaniyada waaweyn in runtii lagu xidho oo tababar ku qaataan sidoo kalena ay shaqo ka helaan
cabdilaahi mashruucan ma idinka ayaa fulinaya oo dhaqaalihiisana bixinaya mise cid kale ayaa idinka caawisa
run ahaantii hay-adda hafyoko hay-ado badan baa la shaqeeya imikada laftigeeda boorama wax ka socda xirfado kale oo runtii fara badan oo runtii aan xagga kale u geli doono laakiin mashruucan gaarka ah waxaan ka wada shaqaynaa combany lahahdo video oo runtii ingiriisa ayaan ka wada shaqaynaa mashruuca lahahdo smef oo loogu talagalay runtii in lagu kobciyo ganacsiga iyo sidoo kale xirfadaha looga baahanya ganacsiga
marka gabdhaha aad qaadanaysaan shuruudaha aad ku qaadanaysaan maxaa ka mida ee aad ku xulanaysaan soddonkaa gabdhood ee aad baraysaan xirfadahaasi sida looga shaqeeyo hoteelada iyo suuqiinta iyo iibka
bismillahi raxmaan raxiim runtii way fududahay waxaan ku dooranayno kow waxaa ugu horeysa qofkii inuu wax qori karo waxna akhriyi karo taasi runtii waa basi waa waxa ugu hooseeya aan ku dooranno sidoo kale waxaa noo muhiim ah inaanu eegno qofkan yani ma ka go-an tahay inuu runtii wax barto sidoo kalena ma ka go-an tahay inuu shaqo tago waxaa kaloo ka mid waxyaabaan ku dooranno qofkani ma ka soo jeedaa qoys faqiira oo runtii u baahan in mustaqbalkooda uu soo kaco oo runtii qofkan uu diyaar yahay inuu qoyskii caawiyo oo u shaqeeyo taasina waxay ka mid tahay shuruudaha marka ay gabdhahaasi wax bartaan ma idinkaa shaqo la raadinaya mise iyaga ayaa markaasi shaqooyinka xirfadaasi ay barteen ku raadsanaya
xaashim waad mahadsan tahay runtii waxaan runtii tababari doonaa muddo lix bilood ah waxaa kaloo jiri doonta bil runtii aanu ku xidhayno kombaniyada iyo goobaha loogu talagalay inay wax ku bartaan oo runtii marka ay ku qaataan mxuu ahaa shaqo carbin ama practical sessions ay ku qaataan marka bishaa markay ku qaataan waxaan runtii yani hafayooka ay ka shaqayn doontaa sidii ay shaqo heli lahaayeen laakiin lixdaa badan waxaa loo tababari doonaa sida ugu wanaagsan waxaa runtii aanu qabanay macalimiin wanaagsan tusaalahaan macalimiinta dhigi doona koraskan wuxuu kasoo qalanjibiyey morocco wuxuu kasoo shaqeeyey sheraton hotel waa qof cilmi leh oo garanaya runtii waxaan uu dhigayo marka lixda bilood marka si fiican loo tababaro waxaan rajaynaynaa bisha uu la joogo muxuu ahaa qofka aan u geynay muxuu ahaa kombaniga aan u geynay inay ku qancaan oo runtii iyagu ay qaataanba ayaan rajaynaynaa
gabdhahaasi aad qaadataan ee tababarka aad siinaysaan tababarkaasi waxaad ku siinaysaan si bilaa lacaga oo iyaga wax looga baahan yahay ma jiraan miya
dabcan annaga wax weeyaan waa bilaa lacag qofka waxba lagama qaado waayo waxa ujeeddadu tahay inaanu caawinno dadka saboolka waan la soconnaa waxa weeyaan xadiga yani dadka shaqeeya runtii aad bay u yaryihiin qoysas badan runtii markaa waxaa jira runtii nool maalmeedkii la tacaalaya marka annagu lacag ma qaadno waxaanu doonaynaa ujeeddada waxa weyaan inuu qofka shaqo helo si markaa qoyskii uu anfaco mustaqbalka
maxaad gaarka uga dhigteen gabdhaha dhallinyarada un inaad tababarka noocan aad siisaan ee aad wiilashana ugu dari weydeen
runtii waa su-aal fiican waxaanu gaar uga dhignay hafyoka waxay leedahay xarun aad u weyn oo lagu barto xirfado kala duwan ilaa afar iyo toban xirfadood baan runtii aan barnaa dhalinyarta marka waxaa jira xirfadaha jira hablihii aanay dhigan karin tusaale ahaan leydhkii ma geli karaan alxagkii ma geli karaan dhismihii ma geli karaan marka koor si aanu u xidhnay si iyagoo keliya markaa fursaddii ay u helaan
xaashim sheekh cumar good v o a boorama
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o w doorashooyinkii dhowaantan ka dhacay waddanka kenya waxa ay sabeen in qaar fara badan ay dib ugu laabtaan deegaanadii ay kasoo jeedeen si ay uga qayb qaataan ololaha doorashooyinka islamar ahaantaasina ay u codeeyaan shakhsiyaadka isleeyihiin waa ay mudan yihiin dadkaas waxaa ka mid ah dhallinyaro aad fara badan oo magaalada nairobi wax ka baran jira ama ka shaqaysan jiray kuwaas oo gobolka waqooyi bari dib ugu laabtay kana soo qayb qaatay codaynta doorashooyinka dib ayay hadda qaarkood dib ugu soo laabteen magaalada nairobi waxaana waraystay oo dhallinyaradaasi la hadlay wariyaha iyaga magaalada nairobi khadar maxamuud xareed dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkani kenya ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan doorashadii dhowaan ka dhacday qaybaha kala duwan ee gobollada dalkani kenya iyo sida ay uga qayb galeen iyo sida ay u dhiibteen codadkooda doorashada halkan ayaan kula kulmayaa qaar ka mida dhallinyarada waxay isugu jiraan kuwo gobolada kala duwan ee dalka ka soo codeeyey iyo kuwo magaalada nairobi ka codeeyey marka hore magacaaga saaxiib mukhtaar maxamed cabdi oo ka codeeyey isli doorashada waxu dhacday si wanaagsan waxay ahayd si xaqa oo xor ah oon qof oo codkiisii si wanaagsan buu dhiibtay waxaana ahayd doorashadii doorasha ugu fiicneed ba inkastoo barasharkeedu kullaa laakiin maasha allah doorasho wanaagsan baa dhacday iminkana xaalad way deganta marka ka waran bal dhallinyarada xaaladooda iyo doorashada kadib maxaa dareemaysin wallaahi isbedel weyn baan hadda dareemaynaa hadda sidii hore maaha amnigina waa sax wuu fiican yahay teeda kale ganacsiga wuu soo noqday iminka wax isbedeloo saasoo ma jiraan wax walba xaalad waa dhag weyaan ma markii kugu horreyso oo aad codaysaa marar kaloo hore waan codeeyay laakiin markan ay ugu adkayd oo codkeedu xaaladdu aada u taagnayd tan laakiin maanta maasha allah hadda si fiican bay noogu dhacday doorashadii imikana ganacsigii wax walba waa la furay suuqii wax walba waa shaqaynayaan asalaamu calaykum aada u mahadsantay magacaaga saaxiib saaxiib anigoo ah xasan cali waxaan hadda joogaan ku sugannahay magaalada nairobi gaarahaan xaafadda isliya alxamdulilah aniga waxaan ka soo codeeyey magaalada mandheera alxamdulilah anigoo si fiican baan ku soo codeynay alxamdulilah kolley dad badan ayaan taageersaneen way soo galeen dad badan anaga aan rabnin waa dhaceen ad alxamdulilah hadda kolley wax dhib ma jiraan hadda nairobi aan joognaa alxamdulilah amniga waa fiican yahay ganacsiga wuu soo laabtay inkastoo xoogaa waa macaaradka ay wax sheegaan xoogaa yaroo cabsi cabsi iska jirta lakin alxamdulilah dadka ladana wax dhib ma qabno ka warran marka dhallinyarada markaad fiirisay doorashadan sida ay uga qayb galeen iyo doorashooyinka hore ee dalkan ka dhici jiray maxaa farqiga u dhexeeya niyo horta doorashada safartan aad bay u kulleed masharixiin badana maaragtay ayaa ku tartamayeen hase ahaatee laakiin aniga hadda kolley dhallinyaro ahaanteena alxamdulilah hadda wax dhib ma qabno ganacsigii wixii bay soo laabteen hadda wax shuddaa dhib ma lahan mandheera oo kaleeta hadda ka soo codaysay ka waran dhallinyarada mandheera ee siyaasadda ka qaybgalaya ee xilalka ku guulaystay tira ahaan waa sidee marka lasbarbar dhigo kale niyo doorashooyinka hore marka loo fiiriyo safartan dhallinyaro badan baa ku guulaysatay xilka kuwo badanoo u taagnaana way waayeen alxamdulilah hadda wax dhib ma jiraan dhallinyaro badan baa ku guulaystaan leeya ha marka ka waran mandheera tagtay nairobi a kusoo laabatay waa sida isu socodkii iyo arrimihii bulshada iyo xaalka waase arrimihii bulshada hadda ma sii xumo alxamdulilah way fiicanta xaaladda anaga xaggaasaan ka socday nabad baan kusoo laabanay waddooyinka hadda wax dhima jiraan meel walba askaraa joogto amniga waa sugan yahay xoogaha qolyaha mucaaradka waxay sheegayaanoo haddana dee ciidanka iyo dowladda ga awood badan wax saasay sheegayaan malaha aad wax dhib ma jiraan alxamdulilah markii kugu horreyso codaysaa niyo waa markii saddexaad aan codeeyo laakiin tana ay ugu adkayd aniga intaan codeyn jiray doorashada ugu adkayd waay tan waaye waa mahadsantay magacaaga saaxiib magacayga waa ibraahim cabdi oo hadda jooga xaafadda isli waxaan ka codeeyey laakiin waxaan ka codeeyey gaarisa gaarisa gaarisa bal ka warrayin dhalinyaradii sida doorashada uga qayb galeen iyo xaalka xaalka wallaahi maasha allah aad iyo aada loo wanaagsanaa aad iyo aada loo codeeyey doorashadan waxyaalo badanaan filayn laakiin big different a udhexeeya marka af soomaaliga aad farqi weyn a udhexeeya markii loo fiiriyo doorashadii hore iyo doorashooyinka because waxaan is dhehine macaaradka aad bay mataqaanaa u wadeen campaign waxaase dheheyne macaaradkaa soo galaya marka dambena waxaa aragnay inay mataqaana xaaladda isbedeshay laakiin waa iskamaha waa waa iska xaalad adduun marka ninkii ilaahiisyaa ayaa helay soo maha Aye, dhalinyarada kenya haddaad tihiin sidee uga qayb qa- sidee ayaad uga qayb qaadateen doorashadan dhalinyarada haddaad tihiin wallaahi aad iyo aad baan uga qayb qaadana inkastoo mataqaanaa aan mataqaanaa sidii doorashooyinka hore aan oga baran ee doorashadan ahayd een, si fiican aan uridne si fiicana mataqaanaa dad dad aan rabnina way dhaceen dad aan aan aan mataqaanaa aan rabnina way soo galeen maasha allah aad iyo aad dhalinyarada ba- dad badan oo dhalinyaro aan garanayna soo galeen dhalinyaro badan oo saaxiibanana way dhaceen aye marka ma doorashadii kugu horreysay aad codeysaa maasha allah doorashadii saddexaad oo aan codeeyo waaye laakiin markaan fiiriyo doorashooyinka hore iyo doorashadan een, sidii loo codeynayo sidii codka iyo waraaqaha een, dadka sidii codka u ridaayeen een, tii hore iyo tan aad iyo aad baa different weyna udhexeeya hadda marka ka waran dhalinyaradu maxay filayaan filashadooda waa sidee maxaad filaysaan wallaahi aniga ninkii soo galabo een, waxaan rabnaa amni baan rabnaa ammaan iyo mataqaana in lagu joogo nabadgelyo macaaradka hadlaya laakiin kolley macaaradka dowlad ma aha dowladda soo gashaa dowlad eh marka aad waxaan filaynaa wanaag baan filaynaa inay mataqaanaa wadanka xasilooni mataqaanaa nabad baa naas la nuuga laha marka waxaan jeclan waxaan jecelnahay nabadda in lagu dadaalo meel kastoo la joogaba kenyaanka aad baa umahadsan tahay magacaaga magacayga waxaa la yidhahdaa jamcaal ogow aye Eh, qadar oo aad u mahadsan tahay anaga waxaan ku sugannahay xaafadda islii aniga waxaan ka soo codeeyey magaalada mandheera marka doorashada si wanaagsan bay u dhacday markaan alxamdulilah haddana sida nabad baan ku soo noqonnay marka waxaa dhibaato ka jira male maxaa filaysaan dhalinyarada eh, haddaad tihiin wallaahi nabad iyo barwaaqo ayaanu filaynaa insha allah intii ganacsiga si fiican uga hagago ayaan rajeynayna fikirkaaga iyo qaabkay u dhacday doorashada wallaahi si fiican bay u dhacday si wanaagsan bay u dhacday si wanaagsan bay u dhacday kuwaas waxa ahaan qaar ka mid a dhalinyarada soomaalida ee dalkaasi kenya oo wariyahayaga khadar maxamuud xareed uga waramayey khibraddii iyo sidii ay u arkayeen doorashadii dhowaanta ka dhacday dalkaasi kenya oo ay gobollo kala duwan oo soomaalidu degto ay kaga soo qayb qaateen doorashadaasi halkaad naga dhegeysaneysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanka saalax qaasim naaji mid ka mid a heesaha uu qaado
aniguba daryaha qaar waa tan badiyo webi buuraha kalali jiray aniguba daryaha qaar bulshada iyo sahanku wadan bodolka marin jiray aniguba daryaha qaar waa tan badiyo wabi buuraha kalaali jiray aniguba daryaha qaar shabiyo saxanku watan budulka marin jiray caashaqan biyo un badankayda kaba jaray aligoo guseelay واسبلس بلسير عاشق البيهم بدن كيدك وجري ألقوا بسيري كانوا بير عدادي عدادي كانوا بير عدادي عدادي بخدي نفتها يدي يدي لبيدي لبيدي يدي لبيدي لبيدي كانوا بير عدادي عدادي كانوا بير عدادي عدادي بودي نفتح ايدي يديك بيدي بيدي يديك بيدي
waa hagaag intaa haddii aynu kaga soo gudubno heestaasi iyo codka saalax qaasim dhinacii isboortiga amaba ciyaarihii ayaynu jaleecaynaa waxaa u diyaaraa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiga kubadda cagta real madrid ayaa ku guulaystay koobka sbanish suber kaabka loo yaqaan oo ay shalay mar kale lugti labaad wada ciyaareen iyaga iyo kooxda barcelona waxaana ay ku adkaadeen laba gool iyo waxba lugtii hore saddex gool iyo gool ayay sidoo kale real madrid ku soo adkaatay waxaana labada lug mar kale isku daro shan gool iyo gool guusha ku raacday naadiga kubadda cagta ee real madrid waa koobkii afraad ee naadiga real madrid ay sanadkan ku guulaysato waxaana dhinaca kale jirta in naadiga barcelona oo xaalad aan wanaagsanayn sanadkan ku guda jirta ay eedeynta qaabka ay u soo bandhigeen ciyaarta dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayo tababaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona ee dhowaantan naadigaasi la wareegay maamulkeeda tababarnimo hernando felverde ayaa waxa uu arbacadii sheegay in qayb ka mid ah guuldarooyinka iyo dhibaatooyinka naadiga barcelona haysta ay tahay bixitaankii neymar isagoo sheegay inay wanaagsanaan lahayd in neymar uu u sheego in naadiga uu ka tegayo ka hor inta aysan naadiga barcelona markaasi soo gebagabeynin ciyaarihii ay saaxiibtinimada kusoo kala bixinaysay waddanka maraykanka markaas oo neymar kala qayb qaatay kooxda ciyaarahaas oo idil markii ay dib ugu laabteen sbain uu halkaasi ka tegay jarad b k ha yeeshee waxa uu leeyahay in neymar inuu ka tagayo naadiga barcelona ay iska caddayd markii uu dhacayay arooskii lionel messi bishii juun sidaa daraaddeedna maamulku uusan wax badan ka qaban arrinkaas naadiga barcelona ayaa si kastaba haatee waxay isku dayeysaa in ay ciyaartoy dhowra la soo wareegto si ay u xoojiso ciyaaryahanada hadda naadigaasi u jooga waxaana saddex beri oo ka dhimin horyaalka in uu bilowdo ay tahay inay la soo wareegto ciyaaryahanada ay sida weynka hadda u doondoonayso ee kale ah philip cotino iyo osman dambele oo liverpool iyo brusia dortmund u kala dheela xiriirka kubadda cagta dalka sbain ayaa waxa ay ka diideen xiraan cristian ronaldo racfaankii uu ka qaatay ganaax shan kulan oo la ganaaxay oo ay ku jirtay kulankii shalay naadiga kubadda cagta ee real madrid la ciyaartay barcelona kadib markii calaamadda xasaanka uu ka qaatay lugta koowaad ee ciyaarta dabadeedna afar kulan kale la ganaaxay markii uu kala tuuray garsoorahi ciyaarta dhexdhexaadinayay waxa uu xiriirku sheegay in ronaldo afartaasi kulan kale ay tahay inuu dhammaysto weeraryahankii hore ee naadiga chelsea ayaa waxa uu sheegay in uusan naadiga uusan ku soo laaban doonin kadib markii loogu yaray in naadiga dib ugu soo laabto waxa uu tilmaamay ciyaaryahanka diego costo kooxda keliya uu ku laabanayo inay tahay naadiga atletico madrid ciyaankaasi waddanka sbain u dhashay hayeeshee asal ahaan kasoo jeeda waddanka brazil ayaa waxaa loo sheegay xil ciyaareedkan markii uu bilaabanayay inaanu boos ku lahayn naadiga kubadda cagta chelsea uu koox kale raadsado marka kadib markii chelsea ay horyaalka bilaabatayna xaalad xun la soo wajahday ayaa koonti dib ugu yaray ciyaaryahankaasi inuu dib ugu soo laabto kooxda hayeeshee isaga ayaa diiday dhegaystayaal waxaa la dheelay kulamo ka tirsan isreebka champions leaga ee kooxaha doonaya inay ku biiraan kooxo kooxihii hore u soo baxay waxaana naadiga salta ay shan gooli waxba kaga adkaatay naadiga f c astana habul birsheve iyo maribor oo wada dheelin laba gooli gool habul birsheve ayaa ku awadroonatay istanbul waxaa markaasi gooli waxba gool iyo laba gool aandhaha ay kaga guuldaro kala kulantay naadiga sevilla olombiakos laba gool iyo gool rajaka ayay markaasi ku dhammaysteen olombiakos ayaa guusha raacday s s c napoli laba gooli waxba waxay kaga adkaatay naadiga waddanka faransiiska ee niis xubintii cayaaraha halkaasaynu jirto
waa hagaag inta aynu kaga nimaadno jamaal axmed cusmaan iyo xubintii ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa codadka nasteexaindha iyo axmed saki waa hagaag heestaasi ay wada qaadayaan nasteexaindho iyo axmed siki ayaanu kusoo gabagabaynana idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno amaba idaacadda afarta galabnimo soo socota waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo
fallaadhaha la beegsaday bartamaha daruur